bismi illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu torkaroon ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo kulan la qaatay wasiiro dowlaha iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta dowladda jarmalka mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan yeeshay kuwa oo soo gebagabeeyey kadoodista wax kabedel kooban ee ku saabsan cutubka afraad ee dasturka gobeel gaarka wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya oo ka qaybgalay kulan ay soo gebagabaysay akademiyada goboleedka af soomaaliga aagakaasi oo lagu qabtay magaalada muqdisho wasiirka caafimaadka oo kulan la qaatay agaasimaha guud ee w h o warka caalamkana waxaad ku dhegeysi doontaan afar iyo toban ruux oo ku geeriyootay dhismayaal ku soo dumay dalka lubnaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa xafiiskiisa kulan kula yeeshay wafdi uu hogaaminayay wasiiru dowlaha iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee dowladda jarmalka mudane niels anini iyo safiirka jamhuuriyadda jarmalka mudane sebastian grod waxa ayna si qoto dheer ugu wada hadleen danaha ka dhexeeya labada dal iyo qodobo kale oo muhiim ah ra-isul wasaaraha ayaa wafdiga ugu warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka oo ay ka mid yihiin abaaraha ba-an ee ka jira dalka guulaha laga gaaray farimaha dagaalka lagula jiro al-shabaab dhaqaajinta howlaha doorashooyinka tooska ah ee golayaasha deegaanka dhamaystirka dastuurka iyo gogosha wadahadalka ee ay dowladda u fidisay ee golaha mustaqbalka dhankiisa mudane yeelis aneena ayaa ra-isul wasaaraha ugu mahadceliyey qaabilada diiran iyo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal isagoo hoosta ka hariiqay in iskaashiga ku dhisan dan wanaaga ee labada dowladood ee uu aada usii xoogeysanayo ugu dambeyntii ra-isul wasaare xamse cabdibare ayaa xaqiijiyey in dowladda soomaaliya ay doorkeeda ka qaadan doonto dadaalada xalka lagu raadinayo nabad iyo xasiloonida adduunka marka la joogo golayaasha caalamiga ah gaar ahaan golaha ammaanka qaramada midoobay oo ay soomaaliya ka tahay xubin aan joogto ahayn mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka ayaa kulan yeeshay soona gabagabeeyey kadoodista wax kabedel kooban oo ku saabsan cutubka afraad ee dastuurka kumeel gaarka ah ibraahim guudle ayaa muqdisho kasoo diray mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa laba iyo tobanaad ee wadajirka ah waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare mudane cali shacbaan ibraahim oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ugu horeyn xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa sii ambaqaaday kadoodista cutubka afaraad ee dastuurka kumeel gaarka ah gaar ahaan wax kabedel kooban oo ku saabsan qodobada afartan iyo sagaalaad kontonaad iyo konton iyo afaraad waxaana xildhibaanada labada aqal oo aada uga dooday qodobadan ay maanta soo gebagabeeyeen kadoodista cutubka afaraad ee dastuurka kumeel gaarka ee dalka
marka anugu waxaan soo jeedinayaa duruufta hadda aynu ku sugannahay sharciga doorashooyinka xakamayn doona wixii mabaadii guuda siiqo xadidaysa oo tan sidan oo kale ayaan loo qorin ayaan odhan lahaa ee in dowlad goboleedkun uu dooranayo laakiin mar dhow sharciga doorashada fursad loo siinayo in wax laga bedelo gobollo loosii kala jebin karo degmooyin loosii kala jebin karo waxaa iyadana la mida afartan iyo sagaal faqraddeeda afraad xubnaha ku tartamaya guraasta golaha wakiilada ee dowlad goboleed kasta waxaa si toos ah oo qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya dhammaan muwaadiniinta deggan dowlad goboleedka marka masalan haddana dowlad goboleed ka soo qaad galmudug waxaa wada dooranaya reer galmudug oo dhan baarlamaankii iminka duruuf baa kalifaysaa laakiin hadhow waxay noqon doontaa in gobol iyo degmooyin loo kala jebiyo mudanayaal iyo marwooyin dadkiinna sharafta ee halkan joogow taariikh uga taga ilmihiinna waxaad ka shaqayseen idinkoon ka been sheegayna oo ilaahay darti la hortegayana ummadda soomaaliyeed ha ka baxdo baarlamaanku dastuur kumeelgaadha dalku wuu ka baxay kumeelgaad labada kun labiiyo tobankii buu ka baxay dal annaga baarlamaankii aan soo galnay ee sagaalaad waxa lanagu dhaariyey baabuurta amisom maantana waxaynu ku dhaarannay hoolkii aynu wax ku qabanayne laynagu doortay dalku halkuu joogay maanta ma joogee mudanayaal yaynaynu qodobkaasi iskula daahina sidiisa ha loo ansixiyo runtii baarlamaankan koob iyo tobnaad baarlamaan sharaf leh oo u istaagay nidaam dawladeed inuu istaago weeye waad og tihiin shuruucdii meeshaan lagu ansixiyey oo farada badnayd dastuurkana waaba tiirkii afarta cusub aan ka ansixinnay hadda waxaan leeyahay marka baarlamaanka aqlibiyadiisa wuxuu go'aansaday in dastuurkan wax qarashana ayna ku bixin waagii farta soomaaliga la qoray oo kale inuu noqdo farta soomaaliga waagii la qoray marka hore waxaa la soo sameeyey research baa la soo sameeyey maxaa ku baxaya qarash maxaa yeelayaa la soo sameeyey intaasoo milyan oo xilligaas joogtaa la sheegay kadib maxaa la sameeyey ololihii horumarintaa la aaday ood ogtihiin farta soomaaliga sidaasaa lagu hirgeliyey dastuurkan isagoon waxba ku bixin qof walba oo xildhibaanana uu mushaarkiisa qaadanayo baa la ansixinayaa haddii ala dhinaca kale xildhibaanada ah labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta bilaabay ka doodista qodobada cutubka shanaad ee dastuurka kumeel gaarka waxaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cali shacbaan ibraahim oo kulanka soo xiray uu sheegay in dooda cutubka shanaad ee dastuurka ay sii socon doonto islamarkaana lasii ambaqaadi doono kulanka kan xiga
doodayna maanta intaasaan kusoo gabagabeyneynaa berrina waa sii soconaysaa dhawaano badan iyo sanatiro badanaa qoran waana shirkana waa noo xariya waa mahadsantiin wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb gala kulan ay soo qaban qaabisay akademiyada goboleedka af soomaaliga ee loo yaqaano caag kaas oo lagu qabtay iyo magaalada muqdisho ayaan aadanna ayaa muqdisho kasoo dirtay akadeemiya goboleedka afka soomaaliga ee aga ayaa maanta si rasmi ah uga furtay magaalada muqdisho shirka fadhiga wasiirada iyo kalfadhiga golaha fulinta ee akadeemiyada kaasoo soco doona muddo afar cisho ah shirka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya mas-uuliyiin ka socota dalalka xubnaha ka ah akadeemiyada oo ay ka mid yihiin wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista ee jamhuuriyadda jabuuti wasiir ku-xigeenka dhaqanka iyo dalxiiska dowla deegaanka soomaalida gudoomiyaha akadeemiya goboleedka afka soomaaliga ee aga xubnaha guddiga akadeemiyada iyo marti sharaf kale muddada afarta cisho ah oo shirka soconaya waxaa diiradda lagu saari doonaa horumarinta waxbarashada afka soomaaliga ah cilmi baarista iyo wada shaqaynta dalalka xubnaha ka ah akadeemiyada waxaa sidoo kale la qorsheynayaa in laga soo saaro go-aano muhiim ah oo kor u qaadaya tayada iyo isku xirnaanta waxbarashada iyo dhaqanka afka soomaaliga ah gudoomiyaha akadeemiya goboleedka afka soomaaliga ee aga macalin siciid saale axmed ayaa ka warbixiyey howlaha iyo qorshaha akadeemiyadda
maantana tashi ay tahay in afartii waxoo isa saaraa sidii loo fulin lahaa ee inuu ku meel mari lahayn ayaanu u wada fadhinaa sidoo kale wasiir ku-xigeenka dhaqanka iyo dalxiiska dowla deegaanka soomaalida salaad dhabar yuusuf gudoomiyaha akadeemiyada dhaqanka iyo suugaanta ismaaciil yuusuf cusmaan iyo danjirihii hore ee kenya maxamed cabdi afey ayaa ka hadlay shirka anugu xafiiska dhaqanka iyo dalxiiskan ka socda dowladda deegaanka soomaalida sharaf bay tahay halkan inaan shan iyo soddon sano kadib aan anigoo caafimaad qaba imaado ilaah baa mahad leh marka labaadna guddiga aga oo igu marti qaaday meeshan on behalf of anoo ku hadlay magaca dowladda deegaanka soomaalida ayaan mahad u celinaynaa
waxaan jeclahay barnaamijkan waa wada shaqaynta naga dhexaysa iyo horumarinta afka saddex arrimood ayaa afka mushkiladda haysta haddana haysata in aada looga doodana ay u fiican tahay maxaa yeelay eribixinada culayska hadda taagana ka mid tahay eribixin mushkiladda taagan technolojiyaa ka mid hadda technolojiyadii erbixin ay u baahan tahay maanta a i da waxaa la yidhi garaadka macmalkay dadka soomaaliya ay yidhaahdeen akademiyada goboleedka afkana waxay yidhaahdeen garaadna garaad gacmeed soo ma ahayn saasaa loo bixiyey marka soomaalidii waxaan rabnaa hal erey ama hal erebixin oo dadka dhan wada gaaraan noqonaynaa wargoboleedka igaad dowladaha kuba hoogeeyey wadamadan igaad magaaladan waa new york marka shirkii markaan soo xaadirna waxaa ka soo qayb galay shan dowladood marka dowladda kenya anaa masalay dowladda ethoobia anaa waqtigaa waxaa masalay safiir cabdimajiid allah u naxariista dowladda jabuutina waxaa masalaya wasiirka arrimaha dibadda dowladda somalilan waxaa madelayay yuusuf deeg marka waa meeqaa dowladood shirgudoonkana wuxuu ahaa dowladda suudaan marka shirkii markii aan furnay oo uu noo furay wasiirka arrimaha dibadda suudaan ajendaga laga hadlayo shirkana waa soomaaliya iyo dib u heshiinta soomaaliya markuu shirki furay yaa annagii oo intayna soomaalida ah yaa shirki u bedelna af soomaali markii safiir ninkii wasiirka ahaa intuu nagu wereeray ayuu waxaad yeelaysaan intiinan waxaad tihiin soomaali waxaad ka hadlaysaanna waa arrimaha soomaaliya markaa shirka dhamaysaan go-aamada ii keena anuu idinka baxaya marka waxaad garan kartaa luuqadda siday noogu fududaatay ilaa anagu markaan wada hadlaynay si aan isku qancin kartaa jira
xilli waxaa jirta mar dhalinyaro talyaaniga joogtay oo ka wanta meel inay joojiyeen in ay weydiiyeen meeshay u socdeen inuu u tilmaamo markaasuu yidhi badirito doobo jiro sinistro markaasina ninka soomaaliya ku hadlooya marka jiro iyo iyo dirito u bax kelmadihii waxay noqdeen runtii qeyb ka noqday af soomaaligeena marka dib in loo soo celiyo luqadda waxay runtii xoojinaysaa soomaalinimadii waxay xoojinaysaa dadkii identitygoodii iyo runtii siday maaragta u ogaan lahaayeen meesha aan ka nimid wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo shirka fure ayaa sheegay in go-aamada ka soo baxa shirka ay noqon doonaan kuwa uu horgeeyo madaxda ku bahooba akadeemiya goboleedka afka soomaaliga ee agaa
waxaan doonayaa inaan halkan ka ballan qaado in go-aanada aada soo saarteen ee guddiga fulinta uu soo saaro anigana aan kulan kale usoo laaban doono maadaama aan hadda wasiirka sagootinayo ilaa iyo intuu shirka socdo go-aanada aada soo saartaan in wasiirada saaxiibaday ah aan gaarsiin doono haddii ilaaha yaraad sidoo kaleeto inaan gaarsiin doono madaxweynayaasha dowladaha ku midoobay akadeemiyadda afku waa heebteennii afku waa garashadeennii waxaad tihiin mas-uuliyad weyn dad ay ay saaran tahay waxaan rajaynayaa insha allah tacaala shirkana guul baan u rajaynayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daraalka bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane doctor cali xaaji aadan ayaa magaalada jeneefa kulan miro dhal ah kula yeeshay agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o doctor detros anonan gabriel kulanka ayaa diirada lagu saaray xoojinta iskaashiga u dhexeeya soomaaliya iyo w h o gaar ahaan horumarinta adeegyada caafimaad ee asaasiga ah taageerada hooyada dhalaanka kor u qaadista tababarka umulisooyinka iyo doorka soomaaliya ee guddiga furunta ee w h o sidoo kale wasiirka iyo agismaha guud ee w h o ayaa isla qaatay muhiimadda ay leedahay sii wadada wada shaqayn dhow oo lagu horumarinayo nidaamka caafimaadka soomaaliya iyagoo si gaar ah diirada u saaray xaaladda adeeka iyo goobaha nugul halkaa aada naga dhegeysanaysaana waa aridu jowhar markana warka caalamka warbaahinta dowladda lubnaan ayaa sheegtay in tirada dhimashada ka dhalatay burburka laba dhismo oo la dego oo ku yaala magaalada tripoli ee waqooyiga lubnaan ay tahay afar iyo toban ruux siddeed qoofa ayaa nolol lagu soo badbaadiyay sida uu sheegay agaasimaha guud ee difaaca reedka imad crayza crayza wuxuu sheegay in labada dhisme ee isku xigay ay hoy u ahaayeen laba iyo labaatan ruux oo degnaa halkaasi laakiin maamulka degmada ayaa ka digay suurtagalnimada in qaar ka mid ah dadka weli la la-yahay muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujinaya markii dhismayaashu ay burbureen iyagoo ay dhinac dhacayaan dabaqyada hoose ka hor inta aysan labada dhisme isku mar wada dumin masiibadan ugu dambeysay ayaa ah burburka shanaad ee dhismayaal la dego oo ka dhaca tribul xilligan jilaalka taasoo muujinaysa walaac sii kordhiya ee ku saabsan dhismayaal duug ah oo aan la dayactiri karin oo ku yaala magaalada ugu saboolsan lubnaan muuqaalka ayaa muujinaya daruur qaro weyn oo boor ee burburka ay buuxiyeen wadada iyadoo dhismayaashu ay isku dumeen ay soo hoobteen dhammaan wixii kor saarnaa oo idil kadib markii uu kadib markii ay dhismayaashaasi ay burbureen dad badan ayaa isugu soo ururay mil u dhow halka ay dhismayaashaasi ku yaaliin dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaray waa naga intaa cidduu warkayga seeganaya waxaa dib ugu daalacan karna barta ayna facebook kuleyna radio jor waana waa imaanka ee aasadaas iyo nabadiino